kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horeyno waxaa la dheeli doonaa kulmo ka tirsan sareebka koobka adduunka oo dalalka dhowrka ahi ee hore usoo gudbay maahaane kuwa kale ee hadda ciyaaraya ciyaaraha kala hartada ayaa waxa ay yihiin kuwo la doonayo inay usoo baxaan oo ay ku biiraan dalalkii hore usoo xaqiijiyey inay koobka adduunka usoo baxeen waxaana jirta in horyaalada laga nasanayo oo hadda dalalka qaarkiin ay ciyaaro saaxiibtinimo dheeli doonaan balse haddii dhegaystayaal aan idin xasuusinno kulmada isreebka koobka adduunka waxaa kooxuhu ay isku arki doonaan kulmada caawa dhicdan waxay kala yihiin kroatia waxay la dheli doontaa grieg north ireland iyo switzerland waa ay wada dheeli doonaan laba wadan ayaa laga doonaya afartaasi wadan inay ka soo baxaan si ay ugu biiraan dalalkii hore usoo baxay ciyaaro saaxiibtinimo ayaa sidoo kale dhici doona waxa ay masar oo markii ugu horreysay muddo ku dhowaad soddon sano usoo baxday koobkan ay la ciyaari doontaa ciyaaro saaxiibtinimo xulka dalkaasi imaaraadka carabta cambodia iyo myanmar ayaa dheli doona singabur iyo lebnaan sidoo kale kulmada kale ee dhexi doona waxa ay kala yihiin scotland waxay la dheli doontaa netherlands halka turkiga iyo rumenian ay dheeli doonaan finland iyo sitini ayaa dheeli doona dalalka kale ee dheeli doona waxaa ka mid ah ciyaaryahanada reer barcelona ee argentiin waxa ay hadda ku sugan yihiin waddanka ruushka oo koobka adduunka uu martigelinayo sanadka soo socda waxaana ay la dheeli doonaan oo halkaasi kula dheeli doonaan ciyaaro saaxiibtinimo inta ay joogaan nigeria waana markii ugu dambeysay oo argentina ay dalkaasi gaarto waxa ay ahayd oo ciyaar saaxiibtinimo kula dhiisho xilli diego maradona uu tababare u ahaa kooxda kubadda cagta ee waddanka argentina sidoo kale dhegaystayaal haddaan idin dulmarno warar goosgoos oo ciyaaraha ku saabsan atletico madrid tababaraheeda diogo simeoni ayaa waxaa la sheegayaa in uu markaasi lala xiriirinayo naadiga everton oo dhowaanta tababarahoodii ceerisay waxaana milkiilaha everton farxaad mashuri uu yahay nin doonaya in uu tababaraha reer argentina uu keeno naadiga everton sida uu qoray marigtada sky sports sidoo kale real madrid waxa ay qorshaynaysaa inay la soo wareegto bisha january ee soo socota sagaalaabaatan jirka waddanka sbain u dhashay ee naadiga manchester united u ciyaaray juan mata geeska daily express ayaa qoray sidoo kale naadiga manchester united ciyaartooygooda qadka dhexe ugu ciyaara marwan fallini ayaa waxaa si weyn u doondoonaysa naadiga dalka turkiga ka dhisan ee basiktas daily star ayaa sidoo kale qoray waxaa dhegaystayaala ciyaaryahanka weerarka ugu xiran naadiga arsenal masuud ozilo sagaalabaatan jira la sheegayaa in uu markaasi soo jeediyey in uu naadiga uu u saxiixi doono qandaraas cusub haddii naadiga ay sidoo kale siinayso lambarka tobanaad oo jack walshar u haysan jiray naadiga kubadda cagta ee arsenal geeska disan ee qoray dhegaystayaal naadiga baris in germany ee dalka faransiiskana waxa ay rajo ka qabtaa inay iska iibiso lucas moro oo shanlabaatan jira si markaasi ciyaartooy dhowr ah ee naadigaasi ay la soo wareegaan ama sidoo kale ugu suurgasho in ay ka baxsato shuruucda dhinaca dhaqaalaha ee ueva u degsan marka kooxuhu ay soo iibsanayaan ciyaartooy iyo sidoo kale lacagaha ay kharash gareeyaan xubinta ciyaarahana dhegaystayaal halkaas hayna joogto